Deegaanka Buulofarole ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku nool dad isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley xilli ay wareysi gaar ah siinayeen Radio Isna qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in xaalado biyo la-aan baahsan ay ka jirto gudaha deegaanka Buulofarole ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bulshada ku nool deegaanka Buulofarole ayaa cod dheer waxa ay ku codsadeen in deegaanka laga hirgeliyo ceelbiyeedyo ay ka waraabi karaan dadka iyo noolaha kale ee ku nool gudaha deegaanka Buulofarole.
amarkii arraada macnaha madaxweyne dhiga leynana isaay ka shaqeynana gaarsiiyar dugsi iskoolan baahnay alxamdulilah hadduu ilaahay inuu soo qaadiyo ilmaha qur-aanka la baray halkaa iskoola inay qoro aqoon kasii galaan maantaana walaasha inaanu gaarsiiyo
Haye, waa karta dadka deegaanka baahida ugu badan ee ka jirta bal looga warbixin. Kal ka waran. Ma gartay ma jiraan hay-ado ee idinka caawiya arrimahaasi ee idin yimaada ee aad ugu warbixisaan baahiyaha ka jira deegaanka. Meesha idinkugu dhow aad ka heshaan biyaha deegaanka dadka deegaanka ay isticmaalaan waa xaggee. Ugu dambeyn maxaad ka codsanaysaa maamulka iyo bulshada iyo dadka ganacsatada ah
Xaalado daran oo dhanka nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Dhexe marka loo eego xaaladaha kulul ee lagu jira iyo helista biyaha oo aad u adkaaday.